tobabarkan oo ku saabsanaa curinta wadaxaajoodka bulshada iyo bahda cadaaladda ayaa ka furmay magaalada kismaayo waxaana ka qayb galay bulshada qeybaheda kala duwan iyo bahda cadaaladda jubbaland si loogu wada hadlo habka ay ku wada shaqayn karaan agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaafiya cabdulaahi naaleeyeh ayaa ugu horeyn ka warbixisay muhiimadda uu bulshada u leeyahay tobabarkan
mar kasta waxaa laga yaabaa in oo aan isku si u hadalno isku si usoo noqono fadhigeena siman yahay taas waxaa keenaysa waxaa waaye hadafka aan lehnaha waxaa waaye bulshada marka laga hadlaayo cadaalad oo waqti dheer oo qaldaneed ama haddii ahaa laheyd caqabadaha cadaaladda ay badan yihiin si dadka ayagoo la wada jiro bulshadii iyo dowladdii cadaaladdii loo saxo horumarka bulshada qaybta cadaaladda laga shaqeeyo in horta marka hore aad loo wada hadlo caqabadaha jiro laysla wada fahmo xalalka meelaha ka imaanayaan laysla wada fahmo bulshada ay qayb ka noqoto xalalka cadaaladda bulshada ay qayb ka noqoto in cadaaladda la horumariyo bulshada ay qayb ka noqoto maxaa la dhahaa in ay ayaga laftirkooda door ay leeyihiin weyn ay fahmaan ay qaataan bulshada iyo bahda cadaaladda laftirkooda ay hagaag wada shaqayntooda inay isfahmaan inay isla shaqayn karaan inay isku fahmaan dad oo hal shaqo ka dhexeyso isku baahan maxaa la dhahaa shaqadaasna ay tahay mid oo qof gooniya lahayn dowladda lahayn bulshadana leh bulshadana ay dowladda u qabanayso dadkana u fahmaan in dadka ayaga loo qabanayo maadaama dadka ay yihiin dadka cadaaladda ayaga loo qabanayo ee dowladda u adeegeysay inay ka yimaadaan baahiyaha ay qabaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhankiisa ka warbixiyey baahida ay bulshada u qabaan helidda cadaaladda kulankan aan maanta isugu nimid wuxuu ka turjumayaa rabitaanka aan rabno oo aan u baahi qabno cadaalad inaan hello inaan ina u hello dadkeennana u hello oo bulshadeenna ku dhaqno barnaamijkan maanta ad qaadan doontaan oo meeshaan lagula fadhili doono ma aha mid cusub muddo laba sana waa la soo yiri saddex bilood oo kastana mar baa la qabtaa waxaan ku barannaa wadahadalkaan xarafta lahayn maadaamaan ka shaqaynayno cadaalad oo aan rabno laba kun iyo soddonka inaan waddanka soomaaliya oo dhan geed walba cadaaladda gaarsiino tuulooyinka iyo baadiyaha tan magaalada ka taban inaan qof kastoo soomaaliya cadaalad u gaaro maadaama aan rabno waa inaan mar hore usii gaargarownaa oo aan barannaa qaabka cadaaladda ku imaanayso